Evet.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika caalamkao dhan aad kala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo waa maalin arbacaa laaaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeedan dhallinyarada waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada hargeysa oo hirgeliyey shirkad alaabooyinka lagu iibiyo suuq internetka ka jira walaal waxaan ahay shirkad online aan online shopping waxaa lagu dhaha afka qalaad kan ku yaala internetka dushiisa oo wax walba haya Aan so waxaan haynaa basically supermarket waxaad ka helaysoo dhan Aa, mobilo tableto kombiyutaro cadaro qorxintii dumarka waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro kuleylka magaalada boosaaso ka dhex abuuratay ganacsi
kaalmihii heesaha ayaan ka maqnayn barnaamijkeenna dhallinyarada garo jacaylkan adaahigeliye naftan ku gohobaysa haa ku gacansay garo jacaylkan uno adaahigeliye sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
saraakiisha dalka baakistan ayaa sheegay in saddex weerar oo ismiidaamina lala beegsaday saldhig booliisku leeyahay oo ku yaala gobolka bolushtan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi saraakiishu waxay sheegeen in weeraradaasi ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka weerarkan ayaa la qaaday subaxnimadii hore ee maanta oo arbaca ah ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan inkastoo aanay kooxdu bixin wax faahfaahin oo dheeraada
dembi baadhaha madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelinta ruushka ku sameeyey doorashadii madaxtinimada ee maraykanka robert muller ayaa ogolaaday in uu fadhi albaabadu u furan yihiin ku hor yimaado guddiyada aqalka hoose ee koongareska u qaabilsan sirdoonka iyo garsoorka madaxda labadaasi guddi ayaa arrintan shaaca ka qaaday iyaga oo ku sheegay qoraal ay gudbiyeen maalintii shalay ahayd qoraalka ayaa lagu sheegay in dembi baadhaha madaxa bannaan uu toddobiyo tobanka bisha juulaay hor fadhiisan doono gudiyadaasi iyada oo dadweynaha maraykankuna si toosa ula socon doonaan su-aalaha iyo jawaabaha la isku weydaarsan doono fadhigaas
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa barnaamijkeenii dhallinyarada iyo idaacaddeenii duhurnimo halkaad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowno hargeysa dhallinyaro ku nool magaalada hargeysa ayaa dhowaanta hirgeliyey adeeg ay dadka alaabooyinka doonaya kaga iibin karaan suuq ku yaala internetka iyagoo guryahooda jooga halkii ay ka aadi lahaayeen carwooyinka amaba dukaamada waaweyn shirkadda ziiqi oo ah shirkad qaab online ah looga iibsado iyagoo dadku guryahooda jooga alaabadana loogu geynayo halkaasi waxaa ka mid a dhallinyarada aas-aasay mawliid muumin caynaan waxaana uu magaalada jabuuti ku wareysatay wariyaha v o weda ee jabuuti sagal saciid faarax yaa walaal sagaal aad baad mahadsan tahay aan sidaad igu soo dhaweysay barnaamijka dhalinyarada v o a walaal waxaan ahay shirkad online ah aan online shopping waxaa lagu dhaha afka qalaad oo ah actually uh, soomaali ahaan you know, dukaan ku yaala internetka dushiisa oo wax walba haya Aan so waxaan haynaa basically supermarket waxaad ka helaysoo dhan Aa, mobilo tableto kombiyutaro cadaro qorxintii dumarka make upiskii cadarado rag iyo dumar wax kastoo loo baahdo basically haddaad magaalada gasho maanta dukaan dukaanada magaalada ka furo waxaad ka helaysa oo dhan baad ka helaysaa website-kayga siqir dot com oo ah dukaanka internetka ku dul yaala marka hadda you know waxaan eh, ka shaqeynaa africa gaar ahaan hadda waxaan ku bilownay bariga africa aan gaar ahaan somalilan oo hadda aan ku bilownay oo ahayd meeshii horeysan ka bilownay dhowaan insha allah waxaan hirgelinaynaa rwanda iyo mali insha allah bariga africana waanu ku faafi doonaa oo jabuuti ku jirto so basically waxaan sameynay website-kayga wuxuu qabtaa aan dadkaas soo gala i mean macaamiisheedu boqol kiiba siddeetan xafiiskayga may arag website-kayga ay galaan aan website-kayga markay galaan waxay doonayaan bay kasoo helaan aan eh, item-kii bay ka bogtaan shaygii ay doonaya inay iibsadaan oo informationka dhinac walba kaga qorayan iyo qiimuhu markaa walaal sidaabay lacagta ku bixiyaan iyagoo isticmaalaya saad iyo io dahab somalilan gaar ahaan waxay kaloo isticmaali karaan adeegyada sida visa visa kaarka iyo master kaarka iyo baypal
marka waxaa jira dad badan oo ku dhex shaqeeya dhinacan internetka wax ku iibiya marka intooda badan dadku markaad aragto waxaaban haya ama facebook bay dhigayaan ama meelay dhigayaan marka markaad aragto telefon baad u sameyn waad u tegi wixbaad kasoo qaadan idinku maxaad kaga duwantihiin ma noocaas kalead ku shaqeysaan mise dadka guryahooda ugu geysaan walaal markay dadku dalab soo sameeyaan inter i mean websitekayga dushiisa systemkayga soo gashaa iyagoo markaa lacagta soo raacaya markaa waxaan sameynaa waan u broses garaynaa alaabtii ay doonayeen so laba warehouse baan leenahay iminka meeshaan ka shaqeyno oo ah hargeysa labada warehouse mid wuxuu ku yaalaa hargeysa midna wuxuu ku yaalaa dubay oo baska companygu ku yaalo marka alaabta dubay taala toddobaad bay qaadataa alaabta hargeysa taalla afar laad saaca gudaheed baan dad ku siinaa marka waxaan leenahay baabuur noo shaqeysa oo deliveria oo dadka ugu geysa adresskay ku qoreen markay websiteka isregister garaynayeen so waxaan ugu geynaa halkay joogaan ama goobtoodii shaqada ama goobtoodii guriga meesha alliyo meesha ay ku qoraan ee adresahaan lagu qoraan marka dadkii waxaad u fududeysaan intay suuq iman lahaayeen waqti ka dhumi lahaa ama hadday hooyo tahay caruurle ama hadduu qof arday yahay iskoolka dhiganaya ama maye qof aan doonaynba inuu soo baxo maalintaas fir maanta suuqa ma tegayo andan sidqi buu soo geliyo andan baabuurka u geynaysaan marka hawl fududeys weyn baa dadka u qabateen aada iyo aada runtii aan hawl fududeyn weyn dad dadka qaar baa jira howlo badan haya sida hooyooyinka oo kale guryaha aada uga shaqeeya iyo dadka xafiisyada shaqooyinka jooga oona adeegtaan doonaya laakiinse aan waqtigii hayn so anaga waanu fudaydinaa meesha qofku noogu qoro adresska ayaanu toos ugu geynaa alaabtoodii anagoo markaa badanka noogu geynaa afar labaatan saac gudaheed marka qofku haddii tusaalaan hooyadoo kale ama qof dhalinyarao kale suuqa markuu taga dee qofku dooqyo badan buu kala ararkaya waxyaaba badan buu sameeyaa marka idinku alaab ku filan qofku inuu ka bogto baad gelisaan laankiina ha walaal websitekayga wuxuu leeyahy categoriya kala badan ama qeybo badan oo aada u kala duwan buu leeyahay way ka mid tahay supermarketkii mobiladii oo dhan qeybta mobilada oo kaliya waxaad laga yaaba inaad kasoo heshay ilaa laba kun oo mobile oo kala nooca oo qeybta mobil qeybta mobilada markaad gasho ilaa iyo sideed sagaal mo company baad kasoo helaysaa sida samsung iphone qeyb kastana saaboosi kala baxdaa so waa mobiladii waa combyuteradii waa cadaradii waa make upkii waa weelkii wax kastoo qofku u baahan yahay waa supermarketkii waa daweynkii oo kuwaala dilay
marka muumin markii horeysa barnaamijkan aad idinku dhalinayay maxaad ugu fakirteen inaad dukaanka ka dhex sameysaan internetka halkii aad ka sameyn lahaadeen meel weyn oo dadku ay wax keibsadaan mool oo kale
walaal waxaan eega waa su-aal fiican runtii markaan aragnay baahiyaha dadka waxaan isnidhi maxaad nolosha you know waxaan ka fikirnay sidaan dadka noloshooda ugu fudaydin lahayn basically markaad aragto gobolkeena geeska africa runtii ganacsiyo badan baa iminka kusoo socda shirkado badan ooy leeyihiin dad ajaniba ooy leeyihiin dad qurbo jooga oo horey uga tegay horn of africa so markaan aragnay dadkaas oo dhan ayaa waxaanse nidhi runtii dadka sii barawax oo qeybtan onlineka runtii aad baa loogu baahnaayo you know dee dukaan caadiya weligeed baa la wada furi jiro meel kastoo ka furayahay so qeybtan onlineka runtii si adduunkiina loola jaan qaado dadkiina noloshii ugu fudaydiso soo aad baa loogu baahnaa qeybtan aan saasaabaan ula nimi si aan dadka yuna caqabadaha haysta uga dulqaadno marka markii qofku dukaan caadiya furto oo kale shaqaaluu qabsadaa kala duwan idinku hadda maadaama ku shaqeynaysaa onlinekii ma kula tahay inaad shaqaalihii badnaa yareynaysaan miy wallaahi runtii ma yareynayso because of dadka you know alaabka alaabta marka websiteka lagasoo dalbado qofka combyuterka eegaya dalabka qofka alaabta xidhxidhaya qofka deliverigii sameynaya u geynaya gaarigii u geynaya driveradii ka kale kulli waa shaqaale dadka macaamiisha la hadlaya ee telefoonada haysta call center baan leenahay toddobada ceshaba laga shaqeeyo oo facebookii su-aala naga soo weydiinayo oo whatsappkii su-aala naga soo weydiinayo su-aaluna badan ku saabsan yihiin walaaseen wax uga dalbadaa websitekeena anaguna waan caawinaa dadka waan gaadh karaynaa waxaan tusnaa stebskay wax nooga dalbanayaan kaasi wuxuu ahaa mawliid caynaan muumin oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka mid a dhalinyaro isku dayday in ay hirgeliyaan suuq ku yaala dhinaca internetka oo ay dadka soomaalidu ka adeegan karaan islamarkaana iyagoo guryahooga jooga alaabihii ay dalbadeen loogu geynayo wuxuu magaalada jabuuti ugu waramayey wariyahayaga sagal saciid faarax halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatana dhinacii heesaha waa heestii garo jacaylkaaga waxay tidhi kiin jaamac codkeedii garo jacaylkan adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayn garo jacaylkan uno adahigeliye hedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansayn nafsigu ma gaboobo marbuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isihi maanta nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isihi heed goortii aynu kulannay gootaska sheekada dhee sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay goortii aynu kulannay gootaska sheekada dhee sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay qiisihii galay ama weli mahu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji qiisihii galay maca weli mahu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji garo jacaylka adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin garo jacaylkan wiilow adaahigeliye hedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin geedaha hoo hubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedha geedaha oo ubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedha guusha inan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin guusha inan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin garo jacaylkan adaa igeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayn garo jacaylka adaa igeliye hedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansayn
intaasna aan kaga gudubno codka fanaanada kiin jaamac halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada boosaaso waxaa lagu jiraa xiliga xagaaga oo ah xiliga ugu kulul magaalooyinka ku dheersan xeebta badda cas oo ay boosaaso ka mid tahay xiliyadan oo kale ayaa wadooyinka magaalada waxaa biyaha qabow iyo cabitaanada macaan ku iibiya qaar ka mida dhallinyarada warbixintan waxaa noo soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
xilliyada xagaaga ama kulaylaha magaalada boosaaso waxaa shaqooyinka ku soo biira dhallinyaro aad u tiro badan kuwaas oo shaqooyinkooda ay noqonayaan shaqooyinka gacanta laga qabto haddaba dhallinyaradan ayaa xilligan xagaaga ama kulaylaha ka shaqaysta iibinta sharaabka qabow sharaabkaas oo ay ku qaataan nooc ka mid ah gaari gacanka la riixo oo ay saaran yihiin tallaagado ama tarmuusyo lagu qasay sharaabka midhaha dalka sida liinta cambaha baybayga qaraha saytuunka kuwaasoo ka faa'iidaysta kuleylka daran ee keenaya in cabitaankan xilligan uu helo suuq dadweynaha ayaa aad u isticmaala maadaama magaalada boosaaso ay aad u kulushahay xiliyadan xagaagan haddana aan ku jirno bilihii ugu kululaa jaamac xasan axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta waddada laamiga ah ee magaalada boosaaso ayaan weydiiyey shaqadan xilliga uu bilaabay isagoo dhallinyarada kalena ugu yeeray in shaqadan ay ku shaqaystaan inta ay baagamuudeyn lahaayeen waxaan cabitaan walaal waxaan ka shaqeeya cabitaanka gaarigacanlaha ah oo midka ee wareego ah de markaan waxaan ku barinaya aawada khyaarta ee soomaaliyeed waxaan leeyahay dee inta ayagu magaraysa ay u xameel lahaayeen magaranaysaye ee xamaasha waa fakarkooda magaranaysaye iyo xoogooda soo bandhigaan cabitaanka qasto maxay isugu jiraan cabitaanko qaasa waa liintoo kale caanahoo kale mushakalkoo kale cambahoo kale dee maa insha allah inta ilaahay aawda iga qadaro oo daclafkayga baan ka helaa shaqadan ma waxaa la timi xilliga xagaaga kuleylka marka la galay oo shaqadan hadda kuleelaha baa baan bilaabay aw maqaysa may bay igu dhalatay inaan bilaabo xilliga kuleylka bilowda haa marka dee arka mataqaana dee dadka xamaalka mataqaana mataqaana dee awda ee kulun oo kale dee baa u geynaya mowt haa waana naga gataan maa insha allah maqaranaysaaye dadka kaa gata cabitaanka waa dad nooceeya waa dadka wallaahi hadda ni nooc gaara hadda oo hadda naga gata ma leh nooc kasto kii xamaaliya kii taajira kii faqiira dee waa cabitaanka raqiiska ayaa moogta qofkasta marka u gadan karaa saddex kun afar kun shan kun laba kun waxba waa ka siinaa maxay u gadanayaan marka waxay u gadanayaan kuleelka haya dartiib mataqaanaa mima ay isku qaboojiyaan waa nafsadda ama ay ku qaboojiyaan bay u gadanahayaan
cabitaanka markaa qastid hadda waxaa ku yaala saddex talaageedood ma jiraan in xilli hore ay kaa dhammaadaan oo mar kale aad haddana suuqi tagtid soo shiidatid aad iibisid walaa horta horta suuqa horta hadba waasti maalin xilli fiican buu kaa dhammaanayaa maalin xoogaa kugu reegayaa maalin wax dhihi kara uu qaar kuu soo harabo marka alxamdulilah de horta markasta horta horta ku khasaari maysi hadduu dhammaadaya hadduu soo harabo magaranaysaay dee dadkiina mataqaana waxa u geenaysaa wax raqiisa oo qabowwe moogta magaranaysaay ay xiisaynayaan magaranaysaay markaan de waxaan leeyahay kolley dee bulshada soomaliya waxaan baan ku boorinhayaa dhallinyarada weliba siiyo maanta dhallinyarada dee mataqaanaa kolley dee fikirkana maanta ku qufulan yahay dee dhulkooda mataqana ka shaqaysaan baa le anugu dadka ku yimaada ma jiraan dad kale oo dhibaato ama lacagta kaala taga ama si kale shaqadan kugu kugula hadla walaa horta dadka horta isku mid ma ahan maanihi qof horta horta waa arti gaara marka dee qof waa jira awde horta tug horta waa iska badaya maanihi waqti anuu dee kaa tugaadee ma oo tirsanbo ee bulshada inta kale maali baan qiimeeyey marka anuu dee kaas maba qiimeynbo ee bulshada inta kale magaysa maal sharafta le baan qiimeeyey marka maa insha allah boqolkiiba boqol dee waxaan dee aw dee boqolkiiba hal dee awu dee horta bulshada horta laguma qiimeyn karo marka bulshada inta kale maa insha allah way fiican taha waxaata magaysa dee anuu hata dee aan magaysa dee khaladaada oo saasa kubaan arag marka waxaan leenahay alxamdulillah baan leenahay magaranaysaaye waa kaa walaal ilaa intee jeceshahay shaqadan aad sii wado haddii horta kule horta laga baxo horta nin horta wuu yaraanaya horta suuqiisa bahalkan horta suuqiisa hadda waa kuleelaha laakiin si dhima leh dee meesha waa magaalaya mawt haddii kuleela laga baxo aw dee shaqo kale hal abuur kale baan bilaabaynaa marka dee aw kule noqotana dee mataqana dee waa shaqaa naqaano dee aynu maqanaysaa dee anigoo tii kale haysano baatanna bilaabaynaa magaranaysaa marka dee wax koros un baa kusu jira aniga mar kastaba oo dee magaranaysaa dee wax hadda intaan bilowna aan ka harna ma ahan ama wax dee intaan hadda kuleelaha kali wadno aan ka harna ma ahan marka qabowaha haddii hadda la gaarana dee hadda maantaba kanba waa keena maanta kan waa hal abuur aan keena soo maahan iyo fikir maanihi dee mid kaasi waxaan baan rabnaa in qaysa aan bulshada tusna usoo gudubna hadhwaan dii lahayn si kastaba ha haatee waddooyinka hareeraha ee magaalada boosaaso waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey maalinba maalinta ka dambaysa soo caminayay dhallinyaro ku shaqaysanaya xirfadda iibinta sharaabka kuwaas oo ka helaya dhaqaalo ku filan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanaha ku soo dhowaada ciyaarihii
ku hormari doonaa ciyaaraha qaramada africa ee ka socda magaalada qaahira ee caasimada masar groupka f ayaa la ciyaaray xulkii cameroon oo tartankan looga bartay inuu guulo waaweyn ka- ka gaadho ayaa xalay ciyaaray ciyaartii uu la ciyaaray gene bisaw waxaana ay ku badiyeen laba gool iyo eber eh, sandheero sidii la rajeynayay ayayna u dhacday ciyaaryahanada yaxya banana iyo stephen bohaken ayaana goolashaasi u kala dhaliyey En, gruupkan waxaa kaloo badiyey a- a- ku jira aan idhaahde ghana iyo benin ciyaartii dhex martay oo ahayd ciyaar xiise badan oo afar gool la iska dhaliyey ayaa waxay labada xulba iskula agdhaceen barbaro laba gool iyo laba gool ah marka cameroon ayaa hogaaminaysa oo leh saddex dhibcood benin iyo ghana min hal dhibic ayay leeyihiin gene bisow oo laga badiyeyna waxba ma lahan En, ciyaarihii africa sida aan la socono sandero eh, dalka masar ayaa martigelinaya eh, ilaa iyo haddana gruubyadii dhowr kulan ayaa la ciyaaray En, marka su-aalaha la isweydiinaya ayaa waxaa ka mid ah yaa ku guuleysan doona iyadoo masar oo toddoba jeer horey u qaaday gurigeedana lagu martigelinayo ciyaaryahano waaweyn sida maxamed saalaxna uu u ciyaaro ay maaragtay ku jiraan En, laakiin waxaa sidoo kale dadka loo saadaalinaya ka mid ah senegal oo iyana ay ku- u ciyaaraan ciyaartooy muhiim ah iyo ghana marka sanadkan waxaad moodaa in uu ka duwan yahay sanadihii hore inkastoo xagga soo gelitaanka daawashada ay aad ay u hooseyso en, oo aad arkayso garoomada oo faaruq ah haddana xiisahoodii en, kama marna waan ciyaaraha gartay dadku waxay leeyihiin dowladda ayaa lacagtii lagu gelayay badisay marka inagoo ogin xaalada amnina ay ka jiraan meesha marka waxaa laleeyahay dadka lacagti baa qaali ku noqotay eh, tigidhadii baa qaali ku noqday aad iyo aad eh, gruupka e ayaa sidoo kale caawa ciyaaro ka tirsan koobka afrika ciyaari doona xulka uganda ee bariga afrika zimbabwe oo dhinaca koofureed ah ayay is arki doonaan masar iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congana fooda ayay isdari doonaan En, uganda kulankii hore waa ay badisay Eh, laba gool iyo eber ayay ku badiyeen oo d r conga ayay garaaceen Eh, masarna zimbabwe ayay ciyaartii furitaanka hal iyo eber uga badisay marka en, haddii uganda ay caawa badiso eh, Zimb- en, masarna ay iyana badiso labaduba wareega xiga ayay u gudbi doonaan En, wixii kasoo baxana waanu arki doonaa waxaa kaloo jira ciyaaro kale oo dhici doona nigeria oo gruupka b ku jirta ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka gene En, ciyaarahaasi ayaa en, sandero jiro en, caaw waan gartay waxaan u gudbaynaa dhinaca yurub koobkii eh, adduunka ee gabdhaha koobkii adduunka ee gabdhaha eh, sanadkan dabcan xiise gaara ayuu leeyahay waa uu ka duwan yahay sanadihii hore sidaan hore u sheegnay hore aada looma xiisay jir laakiin sanadahan dambe kooxihii yurub iyo kooxihii kale ee maaragtay qaaradaha kale oo sameystay en, kooxaha dumarka ayaa xiise u yeelay marka en, ciyaarihii shalay dhacay En, talyaaniga ayaa u- waxaana ay ahayn ciyaarihii dhacay wareegii lix iyo tobanka talyaaniga shiinaha ay laba iyo ha- eber uga badiyeen En, jabaanna waxaa eh, tartanka ka reebay holland oo maaragtay laba iyo hal ku garaacay marka hadda waxaa la sameeyey isku aadka wareega sideedda waxaana isugu soo haray eh, sideed xul En, waxaana isugu aadeen sidan en, norway iyo ingiriiska mareykanka waxa ay ku dhaceen faransiiska talyaanigana netherlands ay la dheeli doonaan halka jarmalka iyo sweden ay fooda isdiri doonaan waa toddoba wadan oo yurub ah iyo en, hal wadan oo ah wadankan mareykanka marka maraykanka shaqo badan baa sugaysa shaqo badan baa sugaysa eh, laakiin ilaa iyo hadda eh, xulalka ugu wanaagsan ayay ku jiraan waana wadanka uga hanashada badan tartankan eh, saddex jeer ayay hore ugu guuleysteen inkastoo xulalka kale ee hadda soo haray ay wada yihiin xulal aanan yaraysan waan gartay aad baad mahadsan tahay nuur wixii natiijoona ka soo kordhana dhegaystayaashana soo gudbin doonaa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad ay mahadsan yihiin nuur iyo maxamed sandheere oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha haatan aynu ku wadansanno codka fanaanka suldaan seeraar
higoy dabcigayo quruxaad midaawada midda dumaru sidate sharaf iyo dulqaadiyo asluub daacinsiiye damiriyo dami male naftu diidin baate higoy dabcigayo quruxaad mid daawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaad iyo asluubda in siiye damir iyo dadnimale nafti diidin baa tahee dig iyo awariyo doogii bilcil buuriyo yo caala iyo dayn darmaan lagu gardashayo duca waalid sidato dumar ugu sarrayso daahir lagu dhalaatee dig iyo awariyo doogii bilcil buuriyo yo caala iyo dayr darmaan lagu gardasho duca waalid sidato dumar ugu sarrayso daahir lagu dhalaatee gashamiyo darooriyo ararsaha dalxiis leh daa'uus la moodiye yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega gashamiyo darooriyo ararsaha dalxiis leh daa'uus la moodiya yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega birqodi dhagax madow iyo dekadiyo gunagadood dumar wada asluubu dainkeenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo deganaansha iyo sharaaf iboy dunida kow noqo birqodi dhagax madow iyo dekadiyo gunagado dumar wada asluubu dainkeenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo deganaansha iyo sharaaf iboy dunida kow noqo nasabkii duriyadiyo garidaa cadaatae xurcaynta dunido dabci iyo wanaaglo ninku calabku kugu daro doqa kula wadaago iboyda wadaarte nasabkii duriyadiyo garidaa cadaatae xurcaynta dunido dabci iyo wanaaglo ninku calabku kugu daro doqa kula wadaago iboyda wadaarte gashamiyo darooriyo ararsaha dalxiis leh daa'uus la moodiye yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega
codkaasi fanaanka suldaan seeraar waxay u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa xuseen barre iyo saare cidle iyo asxaabtii barnaamijka ka qayb gasho idin leh sida iyo nabadgelyo
gashamiyo darooriyo ararsaha dalxiis leh daa'uus la moodaya yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo